barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
dhowr wanaagsan dhegaystayaal waa axad shan iyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti ku tahay gabar dhallinyaro ah oo sugaan kala duwan ka curisay dhibaatada tahriibka
haddaad dalkaaga sadhuugto haddaad sooriyahaaga hiifto haddaad socodka afriga diido haddaad yurubaa ka tuugsan hankaagooo dhan siisid ugow hayin baad noqoni dadka haamaha u qaada kalaan idi siinayaa tahriib weligaa tegin intee tahriib ku taamsay intee tolla-aan ku cidirtay intee naftoodii la tuugtay intee tacsi loo fadhiistay talaan idi siinayaa tahriib weligaha tegin
sihiina kama marna barnaamijka
marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
afghanistan ayaa sheegtay in maanta isku dhac ah ay dad ku dhinteen oo uu ka dhacay suuhdinta ay baakistan wadaagaan hase yeeshee durbaba lama ogaan cidda weerarka qaaday taliya goboleed booliska afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in isku dhacyadu ay aroornimadii hore ee saaka ka qarxeen dhul ku teedsan aagga zaazi maydaan ee gobolka khoosti ee koonfurta galbeed xiga welina ay rasaastu socoto jenaraal cabdulxanaan zardaan waxa uu sheegay in iska hor imaadkaasi ay ku dhinteen laba askari oo bakistaana iyo qof rayidah oo afghanistan u dhashay tiro kalena ay ku dhaawacmeen sarreeyagaas aasif khafuur oo milatariga bakistan afayeenwa ayaa dhankiisa v o a u xaqiijiyey isku dhacaasi waxa uu intaasi ku daray inaanay weli kala caddayn in ciidamada xoogga amaba bilayska afghanistan ay weerar ku soo qaadeen balay askar bakistana joogaan sababtoo ah waxa uu sheegay in ciidamada afghanistan aanay halkaasi fariisin ku lahayn jenaraalka maanu ka faalloon sheegashada afghanistan ee ah in ay ciidamada bakistan khasaare haleeshiiyeen
mayamaar ayaa sabtidii sheegtay inay dib u celisay qoyskii ugu horreeyey ee qaxootiga qoomiyadda rohingaha ah kooxda xuquuqda kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya in tallaabadan ay tahay xadgudub maadaama ay walaacyada la xiriira dhinaca nabadgelyada ee qaxootiga rohingaha ee soo laabtay aan weli la xallin qaramada midoobey ayaa sheegtay jimcihii in xaaladaha ka jira mayamaar aysan weli ku habboonayn in ay dib u noqdaan qaxootiga ka soo jeeda qoomiyadda rohingaha duruufaha ku xiran dib u noqoshada qaxootigaasi ayay weli mas-uuliyada ka saaran tahay mas-uuliyiinta mayamaar in ay xal u helaan
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo axada aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka gabdhaha hibada u leh curinta tixaha suugaanta af soomaaliga waxaana inoogu martay abwaanad samsam cabdisamed aadan oo ah gabadh daayar oo hibo uleh curinta maansooyinka iyo gabayada islamarkaana tartanno dhowr ah oo la xidhiidha suugaanta kaga qayb gashay magaalooyinka boorami iyo hargeysa waxaanay tirisay maansooyin iyo gabayo ay dhallinyarada kula hadlayso kuwaasoo taabanaya xaaladda nololeed ee muddooyinkan dambe la soo darsay dhallinyarada soomaalida kusoo dhowow samsam barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee aada maanta martida noogu tahay bismillaahi raxmaani raxiim waan ku dhowahay anigoo magacayga ismid cabdisaad kuna nool gobolka awdal waad mahadsan tahay ka qaybgalkaad nagala qaybgelayso barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ugu horeyn goorma ayuu kuga abuurmay hibadan dhinaca suugaanta la xidhiidha iyo hal abuurka aad ku samaynayso tixaha iyo maansooyinka kala duwan ee aad kula hadlayso kuna gubaabinayso dhallinyarada horta markii hore hamigaygu igu jiray laakiin waxaana igu abuurmay bishii labaad sagaalkeedii labada kun iyo afar tobankii ayaanan curiyey maansooyinkiigi ugu horhoreeyey oonan rabayna inaan ka qayb qaato tartamo kasta ama wax kastoo dhacaya oo hibadeydina soo bandhigay waxaan ku weydiiyey samsam bal inaad noo sheegto maasadii kuugu horeysay ee aad curisay maansooyinkaaga iyo waxa kugu dhaliyey maasideyda ugu horeysa waxay ku dhalatay dareen ahaan bay ku dhalatay markii tahriibkay ka hadlaysaa dhalinyar badan oon gobolka awdalkaga tegay oon kuna noolaa markaa gobolka maroodijeex ayaan dib usoo laabtay kabacdi dadkoo tahriibay oo qaad dhinteen baan arkay markaa talabixin bay iga ahaydoo dareen ahaan baa taa igu kalifay aanan soo saaro maansadeedaas maansadaa markaa waxaad kaga hadlaysay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin bal marka aad maansadaa noo sheegto maxaa ka mid ahaa midhaheegii
maansada sidaan tilmaamay waan inii siideen doonaa aniga oo ku qaadoona luq ahaan talaan idin siinayaa taariib weligaa ha tegin ha tiigsan kuwii ku tegay baduhu ay soo tufeen meedkuu uriyaa talyaanigu tv-ga ka daawataa markuu liibiya ka tego talaan idin siinayaa taariib weligaa ha tegin taariibka haddaad ku taamto haddaad dooqan run moodo haddaad dalkaaga hooyo saloogtus ka gaashad saluugto hiif baa kuu dambayne talaan idin siinayaay tahriib weligaah tegin haddaad moodeen tahriibka inaan dadka kaga horayni ama aad heer ku gaadhi talaan idin siinayaay tahriib weligaah tegin haddaad dalkaaga saluugto haddaad suuriyahaaga hiifto haddaad socodka afrika diido haddaad yurubba ka tuugsan hankaagoo dhan siisid ugow hayinbaad noqoni dadka haamaha u qaada talaan idin siinayaay tahriib weligaah tegin intee tahriib ku taamsay intee tollo-aan ku ciirtay intee naftoodii la tuugtay intee tacsi loo fadhiistay talaan idin siinayaay taariib weliga ha tegin intee hooyahoogu hoyatay intee waadwaacad qaatay intee hilib ka daalay intee ciidda lagu casuumay intee colku seefageliyey talaan idin siinayaay taariib weliga ha tegin intee cagaag lagu ekeeyey intee ciirsina dad waayey intee cagta dhulka jiiday intee dad daara ku faanay intee weer la-aan la aasay talaan idin siinayaay tahriib weliga ha tegin intee arag xumo ku hoyatay talaan idin siinayaay tahriib weliga ha tegin maasadaas waxay talabixin oo ku dhiirigelinayay dadkii tegay iyo intaan tegin weli ku socotay laakiin hamigoodu ku jiray markaa maasintaasaan kusoo gabagabeynaya tusaalooyinka aad tilmaantay ee tahriib ha tegin aad leeda ka mid bay ahayn soo maaha dhallinyarada intii dambe ee baaqiga ahayd ee asxaabtaada ahayd in aanay tegin tahriibkaasi haa dee talaan u siinay si ayna dib oo dambeysa ugu noqonin intii badbaadayna ilaahay badbaadiyey inta dambena ayna dibu soconinna kusii wadaynin taariibkaas
inagoo kusii guda jirnaa barnaamijka hibada iyo halabuurka ee ay martida inoogu tahay samsam cabdisamed baltixaha kale ee aad tirisay ee maansooyinkaaga maxaa ka mid ahaa waxaa kaloo kamid ahayna maaso iyadana soo xidhiidhasun tahriibka oo miyeynaan ka gubanayn ahayd oo markii aan maasidan curiyey bay ku xigtay oo waxayna ugu xigtay waxaan arkay dadkoo kusii socda waxba ka qaadan waayey hadaladii aan lalahaa ama dee maasadaan socday markaa waxaa la yidhaha miyeynaan ka gubanin miyeynaan ka goconin markaa maasadan waa sii dayn doonaa marka waxaad kaga hadlaysay yani sidan looga damqan laayahay dhibta ay tahriibku leedahay ee ilaa imiga ay dhallinyaradu kusii qulqulayaan dhinaca tahriibka iyo wadamada shisheeyaha haa markaa wadankii ka yaacayeen ka tegayaan markaasaan u diidanaan lahaa miyeynaan ka gubanin hadaladan leleenahay amba dadkan dee ku dhimanaya markaa maasada waxaan idhi gabaygiiyo maasada marbaad garab ka dhigataa god adoo ku dhacayana marbuu gabay ku joojini gacan bira uu kuu noqon ood geesu dhaafeen anna hadda goobtani waxaan gariirini maanse aan la soo kacay gaadada usoo tumay god coliyo habeennimo gaashaan kusoo waday anna hadda aan ka guuxo halan goolka u lahaa dhilinteenni goolkii gabashada oo qoonee gad adkaata fulin jiray maxaagii colaadeed gooriciyey tahriibkiiyo gowdheer kusii wada biyeynaan ka gubanayn biyeynaan ka gocanayn gowracoy arkaayaan maxaa gebi dhammaantood gees iyo mid garashayan guuxii tahriibkiyo geesdheer kusii wada miyeynaan ka gubanayn miyeynaan ka gocanayn gardarraba miyay hayn waddankeena gaarka nabadiisu gobo tahay goobaha colaadaha gacmihiinoogu tega miyeynaan ka gubanayn miyeynaan ka gocanayn goobtiiyo ujeedada haddaan guud maraya intee geesi wacaniyo garta nimankii fulin jiray qowgii tahriibkiiyo naftoodii ka quustay intee gaari gabadhii geenyadii dalkeenii cagaag lagu ekeeyo cidna aanay sheegin intee gebi dhalinyartii inta ay hadal iyo howraar beena qaateen qurba joogan jirin iyo qaali intiis moodeen qowgii tahriibkiiyo naftoodii ka quusteen miyaynaan ka gubanayn miyaynaan ka gocanin intay waalid gaariya oo garashii aqoon badan geesigii uu dhalay intuu booday baabuur tahriib gowgu siiyo gowricii magafiyo gacmihii cabsida galay markuu gaadhay wiilkii magafaan ahaan jiray garaac waalidkii yidhi gud curiyo habeen madow geesigii miyuu u duumay guuguula duuliyo shimbiryo dugaagii miyuu duugay gebigii miyaynaan ka gubanayn miyaynaan ka gocanin intaabay maansadasa nagu eegtahay waa maanse aada u wanaagsan oo si fiican ula hadlaysaa bulshada iyo dhallinyarada iyagu niyadda ku haya ama tahriibi lahaa maansooyinkaaga kale ee aad kaga qayb gashay tartamada ka dhacay somalilan gaar ahaan tartankii lagu qabtay magaalada boorama ee ay soo qabanqaabiyeen sidaad ii sheegtay ururka dhallinyarada ee soonyo muxuu ku saabsanaa kaasi aad ka qayb gasheen tartanka aan ka qayb galo wuxuu ku saabsanaa in dhallinyarada un laga hadlo markaa tartanka maastan kaa qayb waxaa dhallinyarada marka magacaan u bixisada waxaan dhallinyarnimadu waa daayaha dhulka uu ku faano marka waxaan ka qaybgala tartanka bishii shanaad labaatankii labada kun iyo toddobiyo tobankii waxaanan idhi dhaliniyo barbaaray marka hore salaandhaba marka xiga dhawaaq hadal maskaxdan kasoo dhuray muhiimada dhawaaqani meeriskiisa dhacaya meeshuu ku dhadan yahay muhiimada dhallinyarnimo mar ayay dhacdaayoo meeshaydii rurtaa dhalin waxaa la gaadhaa marka aad dhallinyar tahay macdan waxaa la baadhaa marka aad dhallinyar tahay meel waxay dhalaashaa marka aad dhallinyar tahay musuq waxa la dhaafaa marka aad dhallinyar tahay maron waxa la dhaafaa marka aad dhallinyar tahay inta aad dhallinyar tahay murugiyo dhibaatada marka layska dayraa inta aad dhallinyar tahay markabeel dhalaaliyo midka dhulka dhaafee mara meero dhaadheer marka lagu hindisaa maatidiyo dhallaankaba marka lagu dhisaa nool inta aad dhallinyar tahay inta aad dhaqaaliyo nolol dhiibsan doontaa marka aad dhallinyar tahay murugiya dhibaatada marka layska muusaa inta aad dhallinyar tahay muxubiyo jacaylkaba marka lagu hindisaa marka aad dhallinyar tahay marka aad dhallinyar tahay midab wuxuu dhalaalaa marka aad dheertahay marka aad dhallinyar tahay marka aad dhammaateed mudac dhuuban noqoteed madax dhagolo noqoteed maskaxdiyo ku dhimataad mudnaantii dhallinyarnimo maryuhooga xidhataa marka marwo dhowr carruura leh marka ay dhaqaaliyo nolol dhiibsan weyday mudnaantii dhallinyarnimo maryahooda xidhataa waa midab dhalaaloo dibna loo malaynin dibna loo eegayn mar hadduu ku dhaafana dib loo malaynin markaa dhallinyarnimo waa dhaayaha dhulka kufaan kusoo gebagabeeyey maansooyin badan baad samaysay maansooyinkaa faraha badan le aad samaysay wax ku saabsan dhinaca jacaylka oo aad hal abuurtay ma jiraa samsamey haa uu jiraa oo maase labada kun iyo sideed tobankaa jirta oon kaga hadlayay jacaylka oon u bixiyay weliba jacaylkii hadlay markaa maansadaasi waxay ahayd waxaan ugu bixiyay sababtan waxay ahayd waxaan ogaa dhalinyarta inta badan inay idhahdaan jacayl oo jacayl sheegaan kabacdi hablaha iyo inamadu way u kala duwayen jacaylka marka inamada aa jacaylka la yimaada marka ugu horeysa markaasuu ka odhan inanta waan ku jecela waa maxay jacaylka weydiis marka jacaylkaas waxaan doonaya inaan ka hadlo oo isagaba sheegaba macnihiisa wuxuu yahayba marka waxaad u macnaynaysay markaa wiilashii baad lahayd maadaama ay gabdhihii mar walba kuleeyihiin waan ku jecelahay jacaylkii gabdhaha ay jeclaayeen yaad iyaga laftoodii u macnaynaysay wiilasha miya mayna waxaan u macnayna hablahan u macnaynayay waxaan lahaa inamada dee ka yara qaleey oo waan ku jecla markan idhahdaan sababtaa weydiinine bal sideeda ula wadaa markaa lahaa waxaad lahayd u khafiifiya yacni ha ku adkayninaya markaa soo dhaweeya si aad soo dhaweysaan markaa weydiininaan lahaa anu waa maxay jacayl markaaba ha odhanine laakiin ka fiirsadaan aan habla ugu sheegay markaa maase waxaan curiyey bishii labaad kowdeedii labada kun iyo sideed tobankan maasadan waxaan u bixiyay jacaylkii hadlay maasada haddaan sii daayo waxaan ka bilaayay muxuu yahay jacaylku ma jikaarka dumarka ma jid dheer lugeeba ma jaxiimo socota waxaan ahay erey wanaagsan waxaan ahay aabaha qoyska waxaan ahay ubad barbaarshe waxaan ahay aadamoo dhan midkii afka isugu keenay waxaan ahay ubad dhammaantood midkii aqal isugu geeyey waxaan ahay ereyga fiican midkii laga soo alufay waxaan ahay ubax dhalaala dhulkoo abaaraysta fiila agteyda qofkii istaaga udgoonka iga baxaya unsiga iska daayo ugow cadarkaaba quustay waxaan ahay ceebmayeeshe colaadaha oo dhan xaliya waxaan ahay caajiskoo dhan midkii ceeldheer ku tuuray waxaan ahay midab casaana cusuusi haddii aan yeesho cagtiyo oradkii aan qaado ugu celi ima celiso waxaanahay cudud ballaadhan cisiyo sharafna ku caana ciddii cisigayga garata waxaanahay caalamgeeye weliba ceeb laga sheegan codkaygu qofku haleelo casaankayguna u raaco ugow nolosha u cadaata waxaanahay sida dabaysha weliba aan daar ka toosin dareen baanahay dadkao dhan dantooda u wada sheega dantiisa qofkii ilaawa dareenkiisuna ka guuro doqon dadka ku sheego ogow anigaa daweeya waxaanahay dayax dhalaala daruurta sidiisa hoora waxaanahay dumar barbaarshe waxaanahay dumar daweeye ragga oo dhanna u dooda waxaanahay dabac ballaadhan oo durmaanka sidiisa guuxa qofiisa aana i diida duufaan baan ahay darooro oo daacuunka sidiisa dilaaca halkaasa kusoo gabageynayaa sidii jacaylka
waa maanse aada iyo aada iyadana u fiican samsamey waxaa jiray waqtiyadii doorashada imika laga joogo afar bilood ka hor waxaad tirisay maanse ku saabsan ololihii doorashooyinka oo aad kula hadlaysay bulshada oo aad lahayd ha ku kala qaybsamina doorashada kolley ciidunbaa soo bixi doonte maansadii aad kula hadlaysay ee aad lahayd midnimada ilaaliya maxay midhaheegu ahayd ee aad ka tirisay waqtigii ololaha doorashada lagu jiray gobolada somalilan labada waxaanan tiriyay bishii koobtanaa soddonkii labada kun iyo toddobiyo tobankii kaasina gabay oo ahay waxaan lahaa markaa qabiilada iska daadaayo oo kulley somalilan waa miduune midnimadayna inoogu adkeeya marka waxaan idhi geda gabayga maansada waataan abadba gariirin jiraye waataan hibada gabaygayga abadba haadin jiraye anigoo ugu jira waataan gabayga gariirin jiraye golahaan istaagaba waatii gacanta laii haadin jiraye gobolada anoo soo maroo gabayga sii daaya oo u guuxa sii daadka guga hoore oo gaashaanka gabayga qaatuu gabaygu tabayahay waxba yaana iskusii gelgelin gabaygayga maanta gabaygayga haddaan duluuciyo gunta ka abaara runta inaan ka geegaan rabaa goobta aynu joogno gobolada somalilan gabi dhammaantoodba gacmo keliyaynu naho gees kala aadayne galbeed iyo baraynu naho barkuwada noole gobolkaa sool iyo ilaa seerihii awdal gacmo keliyaynu naho gees kala aadayne gobolka marooda jeex iyo ilaa saylac garabkeeda goob wada dhashiyo waxaan nahay gacmo meel ku yaale gobolkaa sanaag iyo ilaa saaxil barigeeda gobolka badhan iyo barta sheekh ku taal gobolka gabile iyo geygii hawd gob walaala ah baynu nahoo geyi ku wada noole gacmaheena inaan ku wada goosanaa gaar inoo ah gadan xune qabyaaladii maanta lagu faano gacmaheena inaan ku gubnaa waa mid inoo gaara gobolladeena somalilan nabadda ka guuxayso gacmaheena inaan ku gubnaa waa mid inaga gaara gebigeen mid keliyaynu nahoo marna kala guurayna midnimaa inoo gaariyo meeldheer inaan gaarhnay manayaynaga dhex guuxin qabyaaladu waa qowl la diidan yahay angooyaha somalilan gebi dhammaantoodba gacmo keliya weeyoon kala goosanayna gob iyo gobonimo aynoo gaara abidkeena gob walaalaah baynu nahoo geeyi ku wada noole geeyigeena macdan baa ka buuxdo gaari noo ahe geel iyo waxaan haysanaa xoolo geeyi kali joogina gob wada dhashaynu nahoo meelna kala aadayna manayaynaga dhex kuxin qabyaaladu waa qowla diiday halkaasaan kusoo gabayna gabaygii midnimo ma isticmaashaa baraha bulshada sida facebooka twitterka iyo kuwa kale oo ma kusoo bandhigtaa maansooyinkan iyo gabayadan aada hal abuurtay eed curisay eed kula hadlaysa dhallinyarada haa waan soo dhigaa facebook inkastoon inta badan soo dhigin laakiin haddana hadba marka xaali taagintaan soo yardhigaa kuwaan curiyey dhalinyar fara badan oo akhrisata oo kaaga soo jawaabtaa ma jiraan haa way jiraan dhalinyar badan oo weliba dhiirigelin badan igu siisa oo aada iyo markaan hal abuur ay maqlaan bay soo doona way jiraan oo hal abuurnimadayda xiis xiise ay u qaban i yimaada xaafadda xataa igu yimaada tartamadaa lagu qabtay hargeysa iyo boorama kaalmaheed ka gashay horta tartamada inta badan qalay waxaan ka galay kaalinta laba bankooda galay laakiin tan aan ku galay maxaa yeelay bahda hal abuurka ee goboladoo dhan weli tinijiteena nooma sheegin waa suganaa mustaqbalka markaa maxaad rajeynaysaa inaad ilaa heerkee ka gaadho dhinaca hal abuurnimada hal abuurnimada horta ilaa intay ku dhalatay ilaa iyo intaan ka gaadhay ilaa aan dhinto aan le heer wanaagsan ka gaadh dadkana hadba waxay iyagu de ugu daran hadba usoo saar oo hadba sidii tahriibkaoo kale hadba waxaa ku cusub yaga intaa usoo saartay usoo bandhig heerka waxbarashada ilaa halkeed ka gaadhay heerka waxbarashada iminka secondary waan ka baxay sanadkii dhawey labada kun iyo lix iyo tobankii laa todobakii waan ka baxay fonfor ka baxay laakiin jaamacadda isha allaynan galaan doonay iminkana maxaanan ku guda jiraa inaan mahansadayda ama hal abuurnimadeeda aan sii wato ayaan imika ku raji weyne
markaa ma awoodi kartaa in jaamacadda oo kale dhaqaal ahaan aad iska bixiso mise ma awoodi karta horta qofku markuu dhalinyar yahay isagoo kuma xidhna inuu jaamacadii taas awoodi karo laakiin qof walba waxaa ka dambeeya waalidkii markaa iminka waalidkii unba hawsha wado oo ku guda jira laakiin anuu isha alle waxaan isleeyahay waad ka bixi kartaa waanad dhamaystiran kartaa jaamacadda si dhib yar waad mahadsantahay samsam intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama waxaanan ku soo qaadannay gabdhaha hibada u leh curinta tixaha suugaanta soomaaliga waxaana marti noogu ahayd abwaanadda da-da yar ee samsam cabdisamed aadan oo ku nool magaalada boorama waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
xaashim sheekh cumar good aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaana dhegaysanaysaan haatanna waa ciyaarihii iyo wararkii u dambeeyey waxaa istuudiyaha nala jooga nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya mahadsanid casha kooxda manchester city ayaa qarka u saaran inay hanato horyaalka premier league ingiriiska kadib markii ay shalay saddex gool iyo gool ku legaday kooxda tottenham oo ay kula ciyaartay garoonka wembley ee magaalada london goolasha manchester city waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada gabriel jesus ilkay gundwan iyo raxiim starlin halka tottenham goolka keliya ay keeneen uu u dhaliyey ciyaaryahan christian erikson city maanta ayay u dabaaldegi kartaa horyaalka haddii kooxda manchester united oo ku soo xigta laga badiyo manchester united ayaa la ciyaaraysa kooxda westbrom haddii ay taasi taasi dhici weysana waxa ay u baahnaan doontaa inay ka badiso kooxda swansea kulanka ay la ciyaari doonto labaatanka bishan abril ciyaaraha kale ee shalay iyo xalay dhacay horyaalka ingiriiska chelsea saddex gool iyo labo ayay kaga badisay southampton banley laba gool iyo gool ayay dirtay leicester crystal balace ayaa saddex gool iyo laba gool uga u sheegatay kooxda brighton and hof albion watford waxaa ka badisay kooxda harisfield swansea city iyo evertonna waxa ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah liverpool ayaa weli sii wada guulihii ay ka gaaraysay horyaalka waxaanay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda bournemouth galabta newcastle ayaa la ciyaaraysa arsenal halka manchester unitedna ay martigelin doonto west bromwich albion dhinaca horyaalka sbain kooxda barcelona ayaa samaysay diiwaan cusub oo dhinaca horyaalka ah markii ay isku xidhiirisay sagaal iyo soddon kulan oo aanan laga badin xalay ayay laba gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda valencia goolasha waxaa u kala dhaliyey suwares iyo umtiti goolka valenciana waxaa dhaliyey ciyaaryahan dani bareho barcelona oo toddobaadkii hore si la yaab leh tartanka yurub ay uga reebtay roma ayaa hadda u baahan toddoba dhibcood si ay u qaado horyaalka la liga ciyaarihii kale ee xalay sevilla iyo viareal laba gool iyo laba gool ayay isku mar waayeen real sociedad ayaa hal gool iyo eber dirtay las palmas leganesna waxa ay hal gool iyo eber uga badisay celta vigo atletica bilbao waxaa saddex gool iyo laba gool ku khaarijisay kooxda deportivo la corona kooxda kubadda cagta atletic madrid oo ku jirta kaalinta labaad ayaa waxa ay caawa la ciyaaraysaa levent sbanyolna waxa ay boqonaysaa gitef halka real madrid ay caawa la dheeli doonto malaga siriya-aada talyaaniga dhowr kulan ayaa dhacay xalay inter ayaa waxa ay ka badaweysay atlanta oo ay kala qaybsadeen barbardhac goola la-aan ah genowana waxa ay ka badisay caratone oo ay dirtay hal gool iyo eber kalare waxa ay ka badisay udines waxaana ay ku garaacday laba gool iyo gool torino iyo kievana waxa ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah galabta waxaa ciyaarta ugu xiisaha badan ay dhex mari doontaa kooxda napoli oo ku jirta kaalinta labaad iyo kooxda ac milan oo ku jirta booska lixaad bolonya waxay la dheelaysaa hellas verona yuventus oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay caawa la ciyaaraysaa kooxda samdoria ciyaar kale oo adag oo derbi ah oo aada u xiiso badanna waxay dhex mari doontaa labada kooxood ee isku magaalada ah ee roma iyo lazio dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaarahana waa naga inta aan idinku celiyo cashucuud iyo jacfar
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
goordhow waxaan dhegeystayaasha u cayaari doonaa hees dabacsan oo aanu dhegahooda ku nasin doono hase ahaatee qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa haddaan mid idinka dulmaro mayamaar ayaa sabtidii shalay waxa ay sheegtay inay dib u celisay qoysaskii ugu horreeyey ee qaxootiga rohingaha ah qaxootiga kooxaha xuquuqda aadanahana waxa ay sheegeen in tallaabadani ay tahay xadgudub maadaama walaaca la xiriira dhinaca nabadgelyada ee qaxootiga rohinga ee soo laabtay aan weli la xallinin qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay jimcihii in xaaladaha ka jira mayamaar aanay weli ku habboonayn in ay noqdaan qaxootigaasi ka soo jeeda qowmiyadda rohingaha duruufaha ku xeeranna dib u noqoshadooda qaxootigaasina ay weli mas-uuliyada ka saaran tahay in dowladdu ay xalliso jacfar
waa tahay caashay aad baad u mahadsan tahay weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddayadii duurnimo inkastoo aannu gebagabadii kusii siqayno markana ku soo dhowaado codkii macanaa nimcaan hillaac iyo ceestiisii labaclabac
codka fanaanka nimcaan hillaac iyo heesta labaclabac ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno aniga jacfar kuukaa iyo bashiir abikar waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo igu lamaanow